أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أma bعd waxaan soohaynay tafsiru suuraةi الtowba aayadihii u dambeeyey waxay ku saabsanaayeen mushrikiinta iyo axwaashooda iyo in xaramkii laga mamnuucay oo ay ka taga inay ka tagaan oo aynan soo gelin la amray ee taana alla subxaanahu watacaala uu yidhi wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allahu min fadlih in shaaa haddaad ka cabsanaysaan tijaaradiini iyo ganacsigiini inuu kala go-o ile mawsimka xajkaa ummad badan imaan jirtay haddii la yidhaahdo marka wixii gaal aya iyounan imaanin oo xaramkii uunan soo gelin haddaa istiraadaan gana aada ka cabsataan faqri iyo ganacsigii inuu idinka nuqsaamayo dhinac kalea wax la ydinka siinayaa buu alla subxaanahu watacaala uu leeyahay oo waqtiga tamkiinka iyo ciziga iyo sharafka iyo xoogga aa leedihiin dadka idinka inay idmeeshiina yacni dhulkiina ku noolaadaan rabaan oo gaaladii anwaac ka mid ah ah oo iyaga xukunka islaamka inay hoos galaan iyagoo gaal gaalnimadoodii baaqi ku ah iyaga markaa rabaan kuwaas marka ayaad wax ka helaysaan ood yacnii laba siba wax uga qaadanaysaan si ay tahay jizyada si kalena ay tahay qolada iyaga markaa jizyada lagula hesh la hesh muslimiinta la heshiisay maahe meelo kale iyo markay maraan ama haddaynan ayagu ahayn kuwa dhex degan muslimiinta laakiin ganacsi iyo wax lamida keensanayo iyaga inaad wax la yidhaahdo al-cushuur ah ka qaadaan oo canshuur oo kale ah ah ka qaadaan oo sidaas marka yacnii wax ku heshaan ila markaa il dhaqaaleed oo ay markaa kale ayaa marka alla subxaanahu watacaala oo u tilmaamaya aayaddan marka iyo aayaddii hore munaasabada ka dhexaysa sidaas waay wain khiftum caylatan ayay daba joogtaa marka midahani marka alla wuxuu leeyahay qaatilu ladiina qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle walaa bilyowmi alaakhiri maalinka dambe ee ugu dambeeyana aan rumaynaynin walaa yuxarimuuna aan xarimaynin maa wixii xarama allaahu alla uu xarimay aan iska xarimaynin wa rasuuluhu rasuulkiisa wuxuu xarimay aan xarimaynin walaa yadiinuuna aan ka diin dhiganaynin diina alxaqi xaqa diintiisa aan ka diin dhiganaynin oon alla ku caabudaynin min aladiina xaal ay kuwii yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka xataa intii yucduu ay ka dhiibaan la dagaalama aljizyata jizyadii can yadin gacan xaggeed ay ka dhiibayaan ama can yadin can qahrin qasab iyo dirqi iyagoo ku dheehan walxaal hum iyaga oo saagiruuna dullaysan ay ka dhiibayaan aayadda marka macaanida ku jirtaa waxa ay tahay kufrigooda weynaantiisa ayaa jumlo ama ereyba ereyga uu ka dambeeyo uu sii tusayaa sababka marka in lala dagaalo ay ku mutaysteen in jisyo looga qaado ay ku mutaysanayaan yaa waxa ay tahay kufriga ay ku jiraan iyo xumaanta ay geysanayaana kelmadba kelmadda ka dambaysa aada usii caddaynaysaa oo alla wuxuu yidhi qaatiluu la dagaalama aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle yacnii waxaa loola dagaalamayaa waa inaysan alle rumaynaynin walaa bilyowmi alaakhiri maalinka dambena aan rumaynaynin oo aakhiradii iyo bacdigii iyo isa soo bixin iyo is abaalmarinna ma rumaynayaanoo waa dafirayaan walaa yuxarimuuna aan xarimaynin oon iska xarimaynin maa xarama allaahu wixii alla uu xarimay wa rasuuluhu rasuulkiisa uu xarimay yacni axkaamta shareecadana ma ogola yacni walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu waxay tahay sharcigii allana ma xukumayaan oo iyagu marka wixii alla ka xarimayna iska xarimi maayaan oo dhankaa marka axkaamta iyo hanaanka ay xukunka u qaadanayaanna allay rasuul ugama dambeeyaan ugama dambeeyaan walaa yadiinuuna aan ka diin dhiganaynin diina alxaqi diinta dhabta ana aan ka diin dhiganaynin diin alxaqi waa maxay in alla keliya la caabudo waa gar waaye marka loo siman yahay yacnii aan alla keligii aan caabudaynin nubuwadii iyo risaaladii iyo qaabkii alla loo caabudi lahaana ciddii ay ka baran lahaayeenna aan rumaynaynin oo dafirayaan marka jumlaba jumlada ka dambaysaa waxay kutusaysaa kufrigooda adkaantiisa min aladiina xaal ay ku yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka haddana iyaga cilmi la-aan ma hayso waa kuwii kitaabka la siiyey oo suur aayaddii aan kusoo marnay suuratu alacraaf aladiina yatabicuuna rasuula anabiya alummiya aladi yajiduunahu maktuuban cindahum fi ltawraati walinjiili kutubta ay aqriyaan buu ku yaalaa nebiga xaqnimadiisa iyo risaaladiisa marka nin wax og iyo ninaan wax ogeyn isku mid maaha iyaga marka gooni min aladiina uutuu lkitaaba waxaa loo yidhi kufrigoodu waa can qasdin iyo wa can cinaadin ayuu ka yimid dhagadayg iyo madaxadayg wax ku dhisan un weeyaan ayb xataa ilaa marka amadka iyo gaayada uu soconayo iyaga dagaalkooduna waxa ay tahay xataa intii yucduu ay siinayaan aljizyata jizyada waxa ay bixinayaan weeyaan jizyada marka ee laga qaadayo beddelna ay ugu qaadanayaan in la nabadgeliyo oo ay kuna noolaadaan dhulka muslimiinta marka laga reebo xaramka iyo xijaazi ayb xataa intii yucduu ay siiyaan aljizyata jizyada can yaddin ay ku dhiibaan gacan xaggeed kow can yaddin can qahrin qasab ay ku dhiibaan can yaddin can naqdin ay markaasi yacni kaash ay ku bixiyaan oo aan madal iyo dayn iyo aan ku noqonaynin wahum walxaal hum iyaga oo saaqiruuna dullaysan aayaddu marka waxay sheegtay jizyada cidda laga qaadayo waa ahlu kitaab aayadda saasay sheegtay min aladiina uutuulkitaaba baa la yidhi marka min aladiina uutuulkitaaba waa qeyd mafhuum leh mafhuumkiisuna waxaa baxaya wixii aan ahlu kitaab ahayn ayaga jizye lagalama macaamilayo waa mas'ala taas sunnada nebigana waxay ku dartay majuusta in laga qaado iyaga jizyada oo cumar radia allahu canhu iyo saxaabada ayaa waxay ka fakereen majuusta waxa ay ka yeelayaan markaasaa cumar wuxuu damcay inuunan ka qaadin wax jizye ah iyaga ounanna kala heshiinin arrin jizye ku saabsan cabdiraxmaan bin cawf ayaa yimid markaasuu yidhi nebiga ayaan ka maqlay ama aan yacni arkay isaga oo xukumayo ee ku faradna yeelay majuusu hajar jizye kula heshiiyey majuusu hajar haddii nebiga jizye kula heshiiyey taasi marka waxay kutusaysaa in taasi waxay tusaysaa marka majuusta in laga qaadayo walidaalika imaamu shaafici isaga wuxuu yidhi jizyada waxaa laga qaadayaa laba qolo oo gaalada ka mid a ahlu kitaab lil aayati aayaddaana daliil u ah majuusta xadiidkaas baa daliil u ah saxiixa ah bis gaal kale oo jizye laga qaadaya male maadaama aan la sheegin ayb abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay jizyada waxaa laga qaadayaa ahlu kitaabka iyo mushrikiinta acaajimta kuwa ahaan carabta ahayn carabtuna iyaga wax jizyaa laga qaadi maayo dagaal ama islaam unbay u tahay halkaasuu abu xaniifa maray imaamu shaaficina wuxuu yidhi jizyadu wax nasab iyo ku dhisan maahane jizyadu diin bay ku soconaysaa buu yidhi nacam diinna waa ahlu kitaab iyo majuusta unbaa la tilmaamay ayb aduu marka aqwaal sidaas oo kale ayaa ku jirta cidda laga qaadaya jizyada ta labaad waxay tahay axkaamtan waa axkaam dadka muslimiinta ay ku kalifan yihiin fulinteeda waqtiga ay awood iyo tamkiin iyagu ay leeyihiin axkaamtii tamkiinka iyo waqtiga quwada iyo haddii loo raro waqti kale waxaa imaanaya marka xukunkiina la fulin kari maayo ee caqligii iyo istidaacadiina waa laga boodayaa un in laga tallaabsado unbaa imaanayso ee axkaamtan ilaahay markuu soo dejiyey wuxuu soo dejiyey markii muslimiintu gacantooda awooddu ay soo gashay laakiin inta aynan gacantoodii ku jirin oo iyagaba ay mustadcafiin ahaayeen lagulama khitaabin arrinkan iyo arin arrintan ayb arrinka kale saddexaad waxa uu yahay jizyada waxaa laga qaadayaa nimanka raggaa laga qaadayaa weliba xorta ah qaangaarkana ah waa saddex marka nin qaangaar ah qof yacni lab ah qaangaar ah isla markaana yacni addoon aan ahayn oo xor ah kuwaasaa jizyada laga qaadaa addoonku asagu maal maba milkiyaba wax looga qaadaa meesha ma taallo koo haweenku iyo ilmahana nabiga sala allahu alayh waali wasalam iyo asxaabtu kama aynan qaadin leanna iyaga awalba in la dilaa ama lala dagaalo xaaraan bayba ahayd ilaa inay iyagu dagaal soo galaan maaha naaguhu mar haddii marka haweentu in lala in la dilaaba aynan bannaanayn iyada marka jizye laga qaadi maayo jizyada waxaa laga qaadayaa qofka dagaalkiisu bannaan yahay waana nin muqaatiloo qaangaar ah waxaan kaloo jizyada laga qaadin odayaalka aad u duqoobay oo aan markaasi xeeladna ka dhammaatay xoogna uu ka dhammaadayna laga qaadi maayo leanna iyagana in la dilo lamaba ogolaba kuwaas nacan kuwa iyaguna ku jiro sawaamicda iyo meelaha yacni kiniisadaha uun iska fadhiyo wadaadada ahna oo aan muslimiinta dagaal kula jirinna laga qaadi maayo iyagana leanna kuwa iyaga laftooda iyaan la dilin baa la yidhi oo xadiidka sidaasuu ahaa in allaale intii dilkooda dagaal in lagu dila la reebay jizye lagu laga qaadi maayo xad sharcigu uma yeelin oo xataa yucdu ljizyata can yadin unbaa la yidhi intee la ekaanaysaa qur-aanku ma caddaynin sunnadana wax go-an kama aynan dhigin dadka marka waxaa loo fiirinayaa iyaga dhaqaalahooda iyo waxa soo galo wax aan ku dhib ahayn baana laga qaadayaa ninka xoolaha haysto iyo kan dhexdhexaadka ah iyo faqiirka isku wax laga qaadi maayo oo iyaga laftooda waa in jizyada looga yacni la qiimeeyo waxa iyaga soo galo iyo waxa ay bixin karaan iyo in laga qaado wax iyaga ku culus laga qaadi maayo ama aynan awoodi karin sunnada jizyada sidaas weeyaan ayib waxay ka hadlaan culimada carabta nasaarada noqotay ama yahuudda noqotay iyaga see loola macaamilah alimaamu shaafici isaga wuxuu u qeybinayaa hadday yahuudnimada galeen iyo nasraaniyada qabla tabdiil carab waxaa jirta intaan bedelaadu ku dhicin oon la nasakhin galay kuwaas iyaga waa laga qaadayaa jizyada oo waxay la xugun yihiin kuwa ay ku diinta yihiin laakiin dadkii galay bacda tabdiil alimaamu shaafici wuxuu leeyahay markii la bedelay diinkooda ka gadaale kuwii galay laga qaadi maayo oo waxaa lagala xisaabtamayaa ahlu kitaab inaynan ahayn macnaha ayb axkaamta marka ugu muhiimsan ee hadda baabkani marka ku jirto kuwayaalkaas weeyaan ayb in laga ogaadana u baahan ayb qaatilu ladiina kuwii la dagaalama laa yu'minuuna billaahi alla aan rumaynaynin walaa bilyowmi alaakhirina aan rumaynaynin walaa yuxarimuuna aan xarimaynin maa wixii xarama allaahu alla ou xarimay aan xarimaynin oon sidaa u qaadanaynin wa rasuuluhu rasuulkiisa wuxuu xarimay aan xarimaynin oo aan ictiqaadinaynin xaaraantinimadeeda walaa yadiinuuna aan ka diin dhiganaynin diina alxaqi diinta dhabta ah aan ka diin dhiganaynin waa min idaafati sifati ilaa mawsuufiha sifo marka mawsuufkeed loo idaafeeyey oo kale un weeyaan min aladiina kuwii xaal ay yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka xataa intii la dagaalama yucduu ay bixinayaan oy dhiibayaan aljizyata jizyada can yadin gacan xaggeed ay ka dhiibayaan ama can qahrin qasab ay ku ay ku dhiibayaan walxaal hum iyaga oo saaqiruuna dullaysan haddii marka uu soo islaamo sanadka gudihiisa hadduu soo islaamo waa ka dhacaysaa oo qof muslima jizye laga qaadi maayo isaga ayb waqaalat alyahuudu cusayrun ibnu llahi waqaalat annasaara almasiixu bnu llah dalika qowluhum biafwaahihim waqaalat waxay tidhi alyahuudu yahuud waxay tidhi cusayrun cusayr ayay tidhi ibnullaahi weeyaan wiilkii alla waaye ayay tidhi waqaalat innasaara nasaarana waxa ay tidhi almasiixu ciise waxa ay tidhi ibnullaahi weeyaan ilaahay wiilkiisa waaye ayay dhaheen dalika kaagaasi qowluhum warkooda weeyaan biafwaahihim afafkoodu ay ka yidhaahdeen oo ay kaga dhawaaqeen un weeyaan yudaahi-uuna waxay shabbahayaan qowla aladiina kuwii warkooda ayay shabbahayaan kafaruu kufriyey min qablu min qablihim iyaga hortood qaatalahumullahu allah lacnado allah dilo annaa kayfa sidee baa yu'fakuuna loo iilayaa oo xaqii looga iilayaa halkanna marka waxaa alla uga hadlayaa kufriga yahuud iyo nasaara waxaa yidhi cusayrun ibnullaahi waxaa yidhi waa hal nin ama dhowr nin oo yahuudda ka mida bay ahaayeen ayagoo dhan ma wada dhihin laakiin maadaama iyaga dadkii ugu cilmiga badnaa yidhaahdeen kuwa kalena aynan waxba ka dhihin iyagii dhammaa inay yidhaahdeen ayaa marka laga dhigay lagana soo qaaday ayb cusayrunna laba qiraa'a ku jirto cusayru in la yidhaahdo malansarif laga dhigo iyo cusayrun in la yidhahdo oo la tanweeniyo oo markaa munsarif laga dhigo wa qaalat waxay tidhi alyahuudu yahuud waxa ay tidhi cusayrun cusayr bay tidhi ibnullaahi weeyaan ilaahay wiilkiisa waaye sidaa bay dhaheen wa qaalat waxa ay tidhi annasaara nasaaradiina waxay tidhi almasiixu masiix bay tidhi ibnullaahi weeyaan ilaahay wiilkiisa waaye marka nasaaradu hadda diin ahaan bayba sidaa u dhahaan waxaana sidaa u keenay oo caqiidadaa u keenay nabiyullaahi ciisa isagu wuxuu dhihi jiray dabcan nabiyullaahi ciisa uma keenin wuxuu dhihi jiray yaa bani israa'iil acbudullaha rabbii wa rabbakum rabbigay rabbigiin caabuda waxaan marka ciise waa ina ilaah waxa u keenay wuxuu ahaa nin yahuudi ah oo boolis la dhihi jiray oo iyaga diintooda fasaadiyey markii horena nasaaro badan laayey nabiyullaahi ciisa caayey markii dambe ayuu xeelad u degay markaasuu wuxuu is yidhi waan towbad keenayaa markaasuu intuu muddo injiilkiina bartay kutubkoodii ayuu akhriyey akhriyey akhriyey wax badan buu ka bartay nasaarada caqaa-idkooda iyo kitaabkooda waxa uu yahay markaas intaana waan towbad keenay buu ku yidhi ee towbadiina marka way aqbaleen nasaaradii isagiina wuxuu u noqday marka caalimkoodii buu noqday halkaabuu marka wuxuu ka bilaabay inuu diintii nasaarada qalloociyo wuxuu u keenay ciise waa ina ilaah wuxuu u keenay ciise inuu ilaahyo laba ah saddex ku yahay caqaa-idkaasoo dhan isagaa u keenay yahuuddana marka dabcan waa lagu yaqaanaa fasaadinta adyaanta inay adyaanta halleeyaan ama ay fasaadiyaan sida shiicaduba oo u keenay islaamka dhexdiisa iyadoon la aqoonin ninkii yahuudiga ahaa cabdullaahi ibnu saba la dhihi jiray ee min yahuudi sancaa ahaa sidii uu caqiidadaa shiicada ummadda usoo dhexgeliyey ayay iyo ninkan boolisna uu usoo geliyey tahliidka caqiidada tahliidka la yidhaahdo trinity-ga uu usoo geliyey nasaaro dhexdooda ayb nasaaradiina marka sidaa bay yidhaahdeen dalika kaagaasi qowluhum warkooda waay biafwaahihim ay ka yidhaahdeen afkooda qofku qowlkiisu hadduunan daliil wadanin baa waxaa la yidhaahdaa qaala b qaaluu biafwaahihim afkooday ka dhaheen waxaas waa wax af laga yidhi oo aan markaa cilmi ku dhisnayn waayo macnaha yudaahi-uuna waxay shabbahayaan qowla aladiina kuwii warkooda kafaruu kufriyey ayay shabbahayaan min qablu min qablihim iyaga hortood kufriyey qaatalahumullahu allah lacnado allah dilo annaa kayfa sidee baa yuufakuuna loo iilayaa oo xaqii looga leexinayaa ayb macnaa allah lacnaday ka dhigan tahay qaatalahumullahu ibnu cabaas sida uu yidhi ama qaatalahumullahu qatalahumullahu allah dilo ayb aayaddan marka ibnulcarabi abubakr ibnulcarabi wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa qofku haddii uu qowl gaala ay sheegtay oo gaalnimo ah haddii uu iyaga kasoo tabinayo ama uu rabo inuu iyaga ka sheego wixii ay yidhaahdeen oo gaalnimada ahaa qofku ku gaaloobi maayo intaas marka oo haddii masalan aayaddan hadda maxay sheegaysaa gaalnimada nasaarada iyo yahuudda haddana alla wuxuu leeyahay waqaalat ilyahuudu cusayrun ibnullaahi haddaad tiraa yahuud waxay tihi cusayr waa wiilkii alle nasaara waxay tihi ciise waa wiil alle adiga ma gaaloobaysid leanna dad warkood baad sheegaysaa ee waxaad adiga qabto ama aaminsan tahay ma aha meeshaa marka waxay yidhaahdaan xaaki lkufri laysa bikaafirin ninka gaalnimada sheegayo ee isagu u sheegayo ama inuu dad uga digo ama taariikh ahaan uga sheekaynayo gaalnimo inaynan ahayn xikaayat lkufri laysa bikufrin waxaaki lkufri laysa bikaafirin ayb leanna qasad baanba jirinba meeshaa ficil ayb ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimadooda wa ruhbaanahum cubaaddooda dadkooda ilaahay caabudi jiray yay waxay ka dhigteen arbaaban macbuudyaal ilaahiyay ka dhigteen ay aalihatahum min duunillaahi alla sokadiisa rabbiyaal ayay ka dhigteen alla sokadii walmasiixa masiix ayay rabbi ama ilaah ka dhigteen ibna maryama ahaa wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahe ilaahan macbuudan macbuud macbuudka oo waaxidan hal a maahe wax kalena lama amrin laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahan ee allah subxaanahu nasahna waa usabixuhu waa nasahayaa alleh ama isagaa nasahan camaa kii ayuu ka nasahan yahay oo ka hufan yahay yushrikuuna alla ay la wadaajinayaan aayaddanna marka aayad aada u weyn weeyaan oo alla wuxuu leeyahay itta macaanida rubuubiyada wax kamidana tilmaamayso ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimmadooda axbaar waa jamcu xabrin xabrina waxaa la yidhaahdaa yahuudiyada ninka cilmiga meel ka gaaro caalim waayo macnaheeda xabri bimacnaa caalim ayib marka dadkoodii kitaabada yaqaana iyo cilmiga lahaabay waxay ka dhigteen arbaaban ilaahiyay rabbi bay ka dhigteen arbaab wa ruhbaanahumna waa kuwa cubaadda ah ruhbaan waa jamcu raahib raahibkana waa ninka cibaadada u gogo-ay ee kiniisadaas un ku jira baadariga kuwii cibaadada nasaaradana kuwooda cibaadada u go-go-ay ayay waxay ka dhigteen rabbiyaal kuwa sharciga u dejiyo culimmadii yahuuddana culimadooday waxay ka dhigteen iyaguna rabbiyaal maxay uga dhigteen marka xadiidka nebigaa tilmaamayo sala allahu alayh waali wasalam cadiy bni xaatim ayaa wuxuu yidhi ataytu rasuula llahi sal l slam nebigan u imid buu yidhi wa fii cunuqii saliibun qoorta waxaa iigu jiray buu yidhi kirishto min dahabin dahab ka samaysan fa qaala lii wuxuu igu yidhi yaa cadiy cadiyow itrax hada alwathan sanamkan tuur maadaama wax la caabudo ay tahay war waxaan iska tuur shaygani shay la caabudo waayo ilaana fataraxtuhu waan tuuray buu yidhi uma intahaytu ilayhi waan gaaray wahuwa yaqra-u isagoo akrinayo ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah yahuudiya nasaaro culimadooda cubaadooday ka dhigteen rabbiyaal xataa faraqa minhaa ilaa aayaddii uu dhammeeyey qultu lahu waxaan ku idhi innaa lasnaa nacbuduhum annaga ma caabudno isaga nasraani bou dabcan ahaa markaa ayb waa intuunan islaamin marka wuxuu yidhi innaa lasnaa nacbuduhum annaga ma caabudayno iyaga ma caabudno fa qaala wuxuu yidhi alaysa yuxarimuuna maa axalla allaahu miyaynan iyagu ahayn inay idinka xarimayaan wax ilaahay idiin xalaaleeyey fatuxarimuunahu idinkana xaaraan inay tahay aada ictiqaadinaysaan wayuxiluuna maa xarama allaahu wixii alla idinka xarimayna sow idinma xalaaleyneynin fa fatastaxiluunahu idinkana markaa aada xalaal u aragtaan ood banaysana banaysataan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi balaa arrintu sidaa waa tahay qaala wuxuu yidhi nabiga fatilka cibaadatuhum cibaadadoodii waa taa marka cibaadadii adaan macnaheedii yacni sujuud iyo baad un u garanaysaa maahane sujuud waa ka guda weyn tahay cibaadada oo qofka aada xalaasha iyo xaaraanta ku adeecdaa waa caabuday taxliilka iyo taxriimka yacnii qofka haddii uu ku yidhaha shay xalaala waa xaaraam ood adigana ka qaadato aaminto shay xalaal ah buu kaa xarimay shay xaaraan ah buu kuu xalaaleeyey taxliil iyo taxriim ayuu sameynayaa adna waa ku adeecaysaa daacadaasi marka shirku daaca la yidhaahdaa ilaahay baa iskale daacada cid kalead la wadaajisay markaa suuratul ancaamna iyadoo kale waa kusoo marnayo wa ina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wa in aطactumuuhum inakum lamushrikuun haddii aada adeecdaan ood ku adeecdaan waxaa ilaahay idinka xarimay inay idiin alaaleey xalaaleynayaan alla wuxuu yidhi ogaada mushrikiin baad noqonaysaan marka rabbi macnihiisaa wuxuu yahay min macaani rububiya waxaa ka mida inuu alla xukunka isaga leeyahay alaa lahu lxukmu xukunka allah iskale in ilxukmu ilaa lilah xukunka allah iskale isagaa leh alle sida kan qadariga isagu u leeyahaa tashriicana alla oo u leeyahay mar haddaad marka tashriicii cid aan allahayn ka qaadateen idinkoo og aada ka qaadateen taxliilkii taxriimkii ku adeecdeen ee de markaasi maxaa idin yaal marka rabbi sow kamaydnan dhiganin marka shay marka rubuubiyada ka mid a ama wax uluuhiyada ka mid a in wax alle sidiisaba leeyahay cid kale in wax loogu daro lama ogola haddaad hal shay oo alle keliya leeyahay cid kale wax ugu darto sagaashan iyo sagaal kalena aada alle u dayso keligii shirki baad ku jirtaa adigo halkaas maxaa alle aada cid kale ula wadaajinaysaa laguma ogola wax allaale wixii xaq alle keliya uu leeyahay isaga u daa cid kalena ha siinin ayb arbaabanta marka macnaheedu sidaas waa rubuubiyadii macaanideedii bayba siiyeen kuwani ayb alimaam abu xayaan alandalusi tafsiirkiisa albaxru lmuxiidka wuxuu leeyahay nasaaradu weliba iyaga waxay samayn jireen buu yidhi baadariyaalkooda ayay jannada ka gadan jireen nasraanigu marka baadariguu lacag siinayaa markuu rabo inuu towbad keeno xoogaa lacagu ayaa ayuu wuxuu u geynayaa baadariga waa ka qaadanayaa acbaar buu meelaha u fiirfiirinayaa daah iyo waxbuu xiranayaa nalalkaa laga yaabaa inuu nalalkii damiyo xoogaa kadib buu leeyahay towbadaadii waa lagaa aqbalay ciisaan u gudbiyey ciisana waa aqbalay towbadii ayb waa nasaarada hadda joogta xataa saasay u dhaqmaan ayb taasoo kale uu tilmaamay marka qaarkood marka jannada annagaa idin gelinayna intay dhahaan bay marka lacag siinayaan lacagtaasay cunayaan iyagana marka lacagtana waa imaan doontaa yaa ayuha aladiina aamanuu ina kaiira min alaxbaari waruhbaani laya'kuluuna amwaala annaasi bilbail ayb iyay ku imaan doontaa marka jannadiibay waxay ka iibsanayaan ruux bani aadama ninkaasi marka ruuxaasi rabbinimo iyo waxba u ka haystaa wuu caabudayaa ayb dadka badanaana ay ka badato xuquuqda alle aan fahamsanayn waxyaabahaasoo kale waa ka dhacaan dad waxaad arkaysaa xataa muslin u nisbo sheeganayo oo yacni jannaa qofkaasi geli karaa iyo naartou hebel dadkaa kasoo saari karaa iyo ninkii hebel arkay oo saa indhaha uga qaaday naar weligiis ma gelaayo iyo dad noocaas oo kale sida nasaaradu caqiidadooda tahayna waa ku arkaysaa muslimka dhexdiisa oo ama kutub ay ku dhigan tahay ninkii hebel arko jannaduu gelaa naar maba taabanaysaba iyo hebel atbaacdiisu naarta u istaagayaa markaasuu ka wareejinayaa iyagoo alla naar usoo amray ayuu intuu ka dareeriya naartii ka leexiyo ayuu jannada u kaxaynayaa ilaahayba oo idinkiisa la-aantiin waxyaabaha noocaas oo kale waay waxaan marka tan ay tilmaamayaan culimada ayb itakaduu waxay ka yeesheen axbaarahum culimadooda iyo wa ruhbaanahum cubaadooda arbaaban rabbiyaalo ayay ka dhigteen min duunillaahi alla sokadiisa walmasiixa masiix ibna maryama ahaana rabbi bay ka yeesheenoo macbuud bay ka dhigteen wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan ilaahan ilaah macbuud waaxidan hal amaahe wax kale lama amrin laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahan subxaanahu usabixuhu waan nasahayaa camaa kii xaggiisaan ka hufayaa yushrikuuna ay ilaahay la wadaajinayaan yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun yuriiduuna waxay rabaan an yudfi'uu inay demiyaan nuurallaahi ilaahay iftiinkiisa biafwaahihim afkooda inay ku demiyaan ayay rabaan waya'ba allaahu allana waa diidayaa kulla shay-in wax kasto ilaa an yutima inuu dhammaystira maahane nuurahu iftiinkiisa maahay wax kale waa diidayaa walow kariha haba kahdeenoo ha naceen alkaafiruuna kuwa alla diidee gaaloobay huwa alle alladii allihii weeyaan arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuunka la soo diray wa diini ilxaqi diinta dhabtaa la soo diray liyudhira si oo u sara mariyahu isaga cala diini diin kor diin dhammaa cala diini diin kullihi dhammaantii korkeeda oo uga kormariyo walow kariha haba kahdeen almushrikuuna kuwa ilaahay wax ugu dara cibaadada qeyrkiisa yuriiduuna waxay doonayaan oo ay rabaan an yudfi-uu inay bakhtiyiyaan oo ay demiyaan nuurallaahi ilaahay iftiinkiisa iftiinka allee baxaya ee nabiyullaahi moxamed la yimid ee alla kusoo dejiyey qur-aankii macaalimtiisii bay rabaan inay demiyaan ayb iftiin baa laga cabiray qur-aankii nabigii sala allahu alayh waali wasalam waxyigii lagu soo dejiyey diinkii uu waday iftiinaa laga dhigay iftiin weyn marka qof raba inuu afkiisa ku baktiyiyo waa tacbiir aad u weyn weeyaan marka waxaa macnuhuna uu noqonayaa iyagu ma awoodayaan waay sidaasi macna iftiinka alle iyo qur-aanka alle iyo ma baktiyin karaan laakiin waa isku dayayaano juhdigoodii marka waxaa laga dhigay nin wax afuufayo oo markaa yacni dab weyn ee baxayo iftiin baxayo afuufid inuu ku damiyo qof rabo oo kale haddana iyadoo ay sidaa tahay alla wuxuu yidhi makrigoodu inuu weyn yahay buu sheegay oo wuxuu yidhi wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal fii suurati ibraahim iyaga marka juhdigooda dhimi maayaan oo waa ku dadaalayaan allana marka isaga diintiisii intuu ugu talagalay iyo waqtigu ugu talagalay waa gaaraysaa bishaara marka aayadda ku jirta ayb yuriiduuna waxay rabaan an yudfiuu inay baktiyaan oy demiyaan nuurallaahi ilaahay iftiinkiisa biafwaahihim afafkooda inay ku demiyaan bay rabaan waya'ba allaahu allana waa diidayaa ilaa marka ya-baa iyo ilaa badanaa carabtu jumlada marka nafyi ka hormaro ayay ilaa intay gadaal ka keenaan si ilaada ay xasri u faa-iideyso halkanna marka nafyi ma dhicin maa iyo laa iyo laysa iyo lan iyo lam iyo wixii wax lagu anfin jiray adawaatu nafyi ma ku taalla meeshaan macnihii marka waa in mustathnaa minhu lasoo qadaro oo la yidhaha waya'ba allaahu alla waa diidayaa kulla shayin wax kasta ilaa ilaahay waa diidayaa ilaa an yutima nuurahu maahani iftiinkiisu inuu dha inuu dhammaystiro unbuu alla doonayaa bis wax kale ilaahay waa diidayaa oo dhan waya'ba allaahu alla waa diidayaa kulla shayin wax kasta alla waa diidayaa baa la qadarayaa marka ilaa an yutima inuu dhammaystiraya maahane nuurahu iftiinkiisa walow kariha haba naceen alkaafiruuna gaalada huwa alle alladii allihii wayaan arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa la diray hanuun iyo wa diini lxaqi diin dhab a la diray liyudhira si uu u muujiyo liyudhira si uu u saramariyo hu diinki diinka xaqa ah cala diini diin kullihii dhammaantii uu uga saramariyo diintani marka inay muuqato diimaha kaloo dhan ka muuqato marka diintu waxay ku muuqataa laba siba bilxujati waalbayaan diinta ilaahay marka haddii la fiiriyo qur-aanka gees lala raaco wax qalada lagama soo saarayo iskhilaaf lagama soo saarayo wax markaa yacnii aan cilmi ku dhisnayn ma laga soo saarayo waa ka xujo bada meel walboo diin kale islaamka iyo diin kale meeshay isku hardiyaan oo hala doodo hala isqanciyo haddii la yidhaahdo ta islaamka unbaa wax qancin karto waxaan kalena wax wax qancin kara maba aha ayb saa darteed bay kulligood iskugu tegayaan ninka raba maalan adduunyadu inuu dhibaatada ka zuuliyo war diimaha kale waxa dhibaatada ay ay yacni qabaan iyo dhibka ay adduunyada ku hayaan muxuu u zuulin waaye ma raba inuu u jeesto dhankaasi marka xornimo iyo waxbuu sheeg sheegayaa marka la aado dadka diimahooda ha iska haystaan waa u xor nin walbaa waxuu raba ha isku wado waa loo ogolyahay ummadda laakiin marka ay timaado war qur-aankan ummadda aaminsan iyo iyaga u kala baxa ma rabaan inay u kala baxaan inay ku kala dhex jiraan limaada marka maxaa yeelay waa xujada keliya haddii si dhab a loo dabaqo dhulka korkiisa looga dabaqo iyaga xumaantooda markiiba soo baxaysa ummadiina marka way raacayaan islaamka taasay og yihiin waana sidan alla subxaanahu watacaala halkan ku tilmaamayo ayb huwa alle alladii allihii wayaan arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa la diray hanuunka iyo wadiini lxaqi diin dhaba la diray liyudhira si uu u muujiyo ama si uu u saramariyo hu diintaa dhabta ah cala diini diin uga saramariyo kullihii dhammaantiis diimaha kaloo dhan walow kariha haba kahdeen almushrikuuna mushrikiinta qofku hadda marka diinta saraynteeda wuxuu u baahan yahay marka diintu inuu fahamsan yahay la rabaa wax adiga aadan fahamsanayn ma sarraysiin kartid oo kor uma qaadin kartid waxaa laga yaabaa adigu inaad doonto inaad kor u qaaddo laakiin waxa aad kor ugu qaadayso ay noqdaan wax diintiiba aan ka tarjumi karin ama aan noqon karin marka diinta waxaa kor u qaadi kara qofkay garan kare fahamsan haddii kale waxay noqonaysaa meeshii laga yidhi raama nafcan fadara min gayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqan nafci buu doonay markaasuu wax dhibay isagoon uqasdaynin wanaag samee buu is yidhi waxbuu kharibay waxbuu dhibay wa min albiri maa yakuunu cuquuqan waxyaabaha qofka uu haysta khayrka iyo samafalka iyo ixsaankuna wax cuquuq oo dadka dhib ku ah baa jiro waa yacni cuquuqulwaalideyn noqon karo qofkuna oo u haysta baarinimo inay tahay taasi marka waxay keenaysaa qofkii marka waxaan uu wado inuu fahamsan yahay ayb jahliga marka wax ka xun ma laha yaa ayuha aladiina aamanuu ina katiira min alaxbaari wاlruhbaani laya'kuluuna amwaala اnnaasi bilbaطil yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow ina katiiran in badan min alaxbaari kuwaasoo min alaxbaari culummada yahuudda ka mid ah iyo waruhbaani cubaadda yahuudda ka mid ee cubaadda nasaarada ah laya'kuluuna way cunayaan amwaala nnaasi dadka maalyaalkooday cunayaan bilbaatili xaqdaray ku cunayaan wayasuduuna way leexinayaan waa ka celinayaan annaasa dadkiibay ka celinayaan can sabiilillahi ilaahay jidkiisa xaggiisay ka celinayaan waaladiina kuwa yaknizuuna kaydsanayo oo yacni bakaaranayo addahaba dahabka iyo waalfidata fidada walaa yunfiquuna aan nafaqaynaynin haa iyada amwaashaasi aan bixinaynin fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aan ku nafaqaynaynin fabashirhum ugu bishaaree kuwa bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo yowma maalin ayuu xanuujinayaa yuxmaa la kululeynayo calayhaa amwaashaa korkooda dahabka iyo fidadaa korkeeda fii naari jahannama lagu kululeynayo jahannamo naarteeda dhexdeeda fa tukwaa markaa ayaa la saarsaarayaa oo lagu gubayaa bihaa iyadii baa lagu gubayaa dahabkii iyo fidadii naarta la geliyey ayaa lagu gubayaa jibaahuhum foolalkooda wa junuubuhum iyo dhinacyadooda wa duhuuruhum iyo dhabaradooda yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa haadaakani maa kii weeyaan kanastum aad kaydiseen ood bakaarteen lianfusikum nafihiina aa u kaydiseen waay ee faduuquu dhadhamiya maa wixii kuntum aad ahaydeen taknizuuna inaad kaydinaysaan bal maanta fiiriyo dhadhamiye alla halkana wuxuu ka hadlayaa axbaarta yahuudda iyo ruhbaanu nasaara dhaqankooda nasaarada baadaryaalkoodana waa taa aan sheegnay oo jannada iyo ayaa laga gataa qof markuu towbad keenayana lacag buu siiyaa markaasi waa kaa aqbalnay dhahaan yahuudda iyagana culimmadooda dadkii meeshay u fadhiyaan waa idinkala bixinaynaa ee fatwadii baan haynaa bay leeyihiin ninkii lacag siiya ayay sidau rabo u fadwoodaan marka sida uu rabana waa u xukumaan hadba kii lacag siiyo laaluushkooda suuratu lacraafaan kusoo marnay fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladnaa aayaddaas aan kusoo marnay sidaas weeyaan marka sida ay dadka maalkooda u cunaan sufyaan bnu cuyayna imaamu shaafici sheekhiisana aayaddan isagoo tacliiqinaya wuxuu yidhi man fasada min culamaa'ina fafiihi shabahun min alyahuud waman fasada min cubaadina fafiihi shabahun min annasaara ninkii annaga naga mida muslimiin haddaan nahay culimadeenna oo hallaabo oo diinta si xun u sheego fa fiihi shabahun min alyahuud yahuuduu shabahayaa oo wax ku qaata markaa ninkii innaga dadkeenna zuhaada cibaadada badan ee markaa hallaabo oo xumaadana nasaaru shabahayaa baadariyaalkooda waana labada meele laga dhumay waay cabdullaahi ibnu lmubaarakna uu yidhi wahal afsada addiina ila almuluuku diinta yaaba fasaadiyey buu yidhi ilaa boqoradaa fasaadiyo wa axbaaru suu-in wa ruhbaanuha culimo xun xun iyo dad cubaad ahoo dadka cibaadada ku siraayo oo halla idin aamina intay is yidhaahdaan nag ka dhigaya marka dadkii marka wuxuu yidhi saddexdaa qolaa fasaadiyeen madax siyaasadooda diinta ka fiirsato iyo culimo xunxun oo diintii si qaldan u fasiro iyo wuxuu yidhi marka waa ruhbaanu suu-in iyo niman marka masaajidka un mar walba iskaga jiro qofkii arko uu isleeyahay warkan wax ka kheyr badanba ma leh waa nin cibaado badan isaguna dadka maalkooda u fadhiyaa marka meesha ayb waa dadka marka saddexdaa yacni waana meesha ummad hadday dhimanaysa ay ka dhimato weliba waxaa sii daran dhanka culummada hadday dadku ka dhintaan haddii ay xataa muluugta iyo fasaado laakiin dadka culimada dowrkooda ou si fiican ugu noolaado oo dad marka adduunyo iyo wax un diinka ku raadsanaya aynan ahayn oo xaqaas marka yacni tilmaamayo dadkana baraya haddii ay noqdaan iyaga ummaddii weli waxbaa u noolaanayo haddii laakiin taana ay ka dhintaan tanna ka dhintaan ummaddaa kayaankeedii waa ku daayey sida cabdullaahi ibnu lmubaarak raximahu llahu tacaala uu yidhi aayadda marka aayad macnahaas xambaarsan ina kathiiran in badanoo min alaxbaari culimada yahuudda ka mida iyo waruhbaani cubaadu nasaara kirishtaanka cubaadooda ka mida la ya-kuluuna way cunayaan amwaala naasi dadka maalkooday cunayaan bilbaaili bay ku cunayaan oo baatil bay ku cunayaan labadaasiba haddii loo cuno waxay si anaa wax kuu hayo iyo midkanna uu u cuno fadwadii iyo xaggeeda oo intuu wax wax markii afka loo buuxiyo sidau doono ou xukumo waa laba meel marka ayb labaduna marka waa maalkii dadkoo la cunayo baatil lagu cunayo ee midaan diin aqooninba hadduu ka tarjumo diintana kaba daran wax hadda laga hadlaya nin diinkii yaqaano qalloocanayo mid diinkiiba aan aqoon ulahayn oo waxba ka garanaynin haddana haddii uu yidhaahdo diintii baan markaa yacni si uu sidau doono markaa uu ufasiro ama uga hadlo waa dhib iyadana ayb oo dadkii marka ay iskaga darmaan kii wax yaqaanay iyo kaan wax aqoonin dabcan may isku darmi karaan mid wax yaqaanay iyo mid aan wax aqoonin laakiin dadka qaar waa ku sirmi karaan ninkii laakiin u fiirsado wuu fahmi karaa ayb waladii wayasuduuna waxay reebayaan annaasa dadkii bay ka reebayaan can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa oo dadku inay diinta fahmaan ma rabaan hadday dadku diinta fahmaan iyagii baa la fahmayaa marka marka si aan iyaga loo fahmin dadku inay caamo ahaadaan marka oo aan wax la baranin baa ka go-an ayb waladiina kuwa yaknizuuna kaydinayo adahaba dahabka iyo walfidata fidada walaa yunfiquunaha aan bixinaynin fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa aan ku bixinaynin oo yacni zakadii aan bixinaynin waayo fabashirhum ugu bishaaree bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo meeshaana aayaddanna waxaa laga qaadanayaa ninkii maal intou kaydiyo meel ku xiro jamciyo meel dhigo ee aan zakadii ka bixinin bay aayaddu ka warramaysaa abudar alkhifaari radia allahu canhu isaga wuxuu qabi jiray ama uu yacni dhihi jiray maal in la kaydsadaaba ma bannaana sideedaba haddii baahidaadu ka badan yahay sadaqay aayaddan buuna qabsan jiray oo isaga wuxuu dhihi jiray waladiina yaknizuuna dahaba walfidata walaa yunfiquunaha fi sabiili illahi walidalika aayaddan aad buu ugu ad adkaa isaga laakiin saxaabada iyo axaadiidta rasuulka marka dib loogu laabto waxay tusayaan ninkii zake ka bixiyey waxbaa kaydsan karaa oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi maa uddiyat zakaatuhu falaysa bikanzin wixii zake laga bixiyaa kayd xaaraan ah ma aha xadiidkaasaa faysal ah oo kala saaraya marka ayb nabigana sala allahu alayh waali wasalama ehelkiisa mararka qaar sanad waxay cunaan buu meel u dhigi jiray marka haddii nabigiina wax kaydsaday ee uu ehelkiisii wax meel u dhigay sidanna uu yidhi maa udiyat zakaatuhu falaysa bikanzin macnaha marka aayaddu wuxuu noqonayaa qofkii zakada aan ka bixinin ee maal un kaydiyo meel ku xirxiro waana khatar waciid aada u daran fabashirhum kuwaa ugu bishaaree bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo yowma maalin buu xanuujinayaa aliimin waa ku tacallujin kartaa ayb yowma maalin ayuu xanuujinayaa yuxmaa la kululaynayo calayhaa amwaashaas calayhaa cala alamwaali waa dahabkii iyo fidadii yaa la dhalaalinayaa la kululaynayaa fii naari jahannama jahanamo naarteeda dhexdeeda lagu kululaynayo fatukwaa waa la saarsaarayaa bihaa iyada bihaa bil amwaali dahabkii iyo fidadii ay kaydsadeen inaan sakadii ka bixinin markii jahanamo lagu kululeeyey kadib waa la saarsaarayaa oo waa lagu gubayaa jibaahuhum wajiyadoodaa lagu gubayaa jibaahuhum marka jibaahun waa jamcu jabhatin jabhadana waxaa la yidhaha meesha foolka ah foolka ayaa laga saarayaa marka dahabkii oo la dhalaaliyey jahanamo lagu soo dhalaaliyey ayaa wejiga laga saaraya luqada carabiga marka waxaa ka mid a cajaa'ibkeeda fa tukwaa tukwaa anagu waa lagu gubaa un baan iska leenahay laakiin macnuhu marka tukwaa iyo waa kala duwan tahay yacni waa lagu gubayaa marka carabtu ay rabaan inay yidhaahdaan waa lagu gubayaa tuxaraqu ayay dhahayaan tukwaadana marka shaygii oo kulul marka sidaa qofka loo saarsaaraa le inta lasoo qaado korka laga saaro oo markaa lagu kuba kubeeyo shay marka jahanamo la geliyo dahab iyo fido ee wejiga qofka looga dhejiyay maxaad umalaynaya marka dadka marka maanicu zakaadka ciqaabta marka yacni ay mutaysanayaan wa junuubuhum iyo dhinacyadooda ayaa la saarsaarayaa wa duhuuruhum iyo dhabaradooda dhabarki yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa haadaa kani maa kii weeyaan kanastum aada kaydiseen lianfusikum nafihiina aada u kaydiseen faduuquu dhadhamiya maa wixii kuntum aada ahaydeen taknizuuna inaad kaydinaysaan arrintuna dahab iyo fido keliya maaha xataa wax allaale wixii zake laga bixiyo qofka haystoon ka bixinin oo dhan baa gelaya ee dahabka iyo fidada waxaa loo soo qaatay si gaar ahaaneed ashyaa'da dadku kala gato iyaday ku qiimaystaan zamankan hadda lacagtii baa lagu qiimaystaa oo waxaasi waa imisa intaasoo dollar intaasoo shilin baa la dhahaya marka waa in lacagtiina zake laga bixinayo dahabkii iyo fidadiibaa zakada laga rabaa looda iyo geela iyo arigaa laga rabaa beeraha ayaa laga rabaa waxa dhulka kasoo baxo waxyaabahaas oo dhan baa markaa zakadii ay ku xir waxaa laga rabaa badeecada laga ganacsado ee tijaarada waxaas oo dhan baa laga rabaa waanan ka hadalnay ee dadka mutaysanaya la siinayana suuradday noogu imaan doontaa ayb marka zakada dadka aan bixinin ciqaabkooday aayaddaani marka ka warantay ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra fi kitaab illahi yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha arbacatun xurum ina ciddata shuhuuri bilaha tiradooda cinda allaahi alla agtiisa itnaa cashara labayo toban waayo shahran min shahrin oo bila ah fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa labaiyay sidaa ku tahay labayo toban yowma maalin ayay labayo toban ahayd labayo toban bilood ay ahayd biluhu khalaqa samaawaati samaawaat uu abuuray alle waalarda dhulka uu abuuray minhaa labayo tobankaa waxaa ka mida arbacatun afar xurumun xurmo leh afar si gaara xurmo usii leh daalika kaagaasi addiinu diinkii weeyaan alqayimu toosnaa ee falaa tadlimuu ha dulminina fiihinna bilaha dhexdooda anfusakum nafihinna waqaatiluu la dagaalama almushrikiina mushrikiintii la dagaalama kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood kamaa sidii yuqaatiluuna ay u dagaalamayaan kum idinka ay idinkula dagaalamayaan kaafatan xaalay xaalaad tihiin dhammaantiin sida idinku aynan idinkala soocaynin waclamuu ogaada ana allaha alle maca almuttaqiina kuwa alla ka cabsada macooda inuu ahaaday inama annasi-u inamaa wax kale maahane annasi-u dibdhiga ziyaadatun waa kororsiimo filkufri gaalnimada dhexdeeda ah yudallu waa lagu dhuminayaa bihi kororsiimadaa iyo nascigaas aladiina kuwii kafaruu kufriyey baa lagu baadiyeynayaa yuxilluuna way xalaaleynayaan hu isaga caaman sanad ayay xalaaleynayaan wayuxarimuuna way xarimayaan hu isaga caaman sanad ayay xarimayaan liwaadi-uu si ay u waafajiyaan ay u haleeshiiyaan ciddata maa kii tiradiisa xarama allahu alla uu xarimay fayuxiluu markaa ay xalaaleeyaan maa wixii xarama allahu alla uu xarimay zuyina lahum waxaa loo qurxiyey kuwaasi suu-u acmaalihim acmaashoodii xumaa wallaahu alle laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alkaafiriina gaaloobeen halkanna waa xukun kaleo tabdiil ay diinta ku sameeyeen ayuu alla subxaanahu watacaala ka waramaya ilaahay wuxuu leeya biluhu waa labiyo toban dhul iyo cir markuu alla abuuray iyo kitaabka alle dhexdiisaba biluhu labiyo toban bay ku yihiin labiyo tobankaa bilood afar ka mida xurmay leeyihiin carabtana mushrikiin iyagoo ana waa xurmayn jireen afartaa biloodna waxay kale yihiin dulqacda iyo dulxija iyo muxaram saddexdaa waa isku xigaan ta kalena waa rajabu mudar bayna jumaadaa wa shacbaan rajab udhaxayso jumaada alaakhir iyo shacbaan rajabta udhaxayso ayb afartaa bilood marka waa afar bilood oo xurmo leh oo iyaga markaa xurmadaasi diintii nabiyullaahi ibraahim laga dhaxlayna waa ka mid ahayd way ilaalin jireen mar danbaa marka ninbaa bidca u keenay carabtu markaa dad iska badow abay ahaayeen qabla alislaam waxa ay wax ku shaqaystaanna waxay ahayd dagaal iyo dhac iyo boob unbay ku shaqaysan jireen nimankaa marka dhacaasi iyo boobkaasi iyo waxyaabahaa saa ugu socday ayaa marka waxaa dhacaysay mararka qaar bilihii xurmada lahaa ayaa waxaa kusoo aadaysay iyagoon waxba gacanta ku haynin xoolo male waxba ma haystaan waa faqri bilihii xurmada lahaa oon la dagaalamaynin oo ayagu ay aaminsanaayeenna waa kusoo aaday wax la cunana waa la rabaa nin baa marka wuxuu u keenay waxa la yidhaha annas-u bilihii in xoogaa laysku dibdhigo oo marka bilahaani meeqay ahaayeen awalba afar bilooday ahaayeen afar biloodoo sanadka ka mid a annagu xurmo waa siinaynaa laakiin afartii biloodoo cayinayd ay rabaan inay ka tagaan markaas oo kale waxay samaynayaan marka bishii muxaram xurmadii ay lahayd sanadkan dib baa loo dhigay ayaa la leeyahay ayay dhahayaan intee la geeyey marka safaraa la geeyey marka bishii safar bay waxay ula macaamilayaan inay muxaram tahay ayb safar wixii ou lahaana rabiiculawel ay siinayaan markaas bilihii baa marka sidaas ay iskugu daba wareejinayaan taana marka waxay tahay axkaamtii alle oo loo xeeladaysanayo oo sharcigii alloo tabdiil lagu sameynayo la bedelayo leanna alla afar biloodoo mucayan ah buu u yeelay inay xurmo siiyaan muxaram inay dagaalamaan looma ogolayn xurmadaas muxaram waxay leeyihiin marka sanadan waa dagaalamaynaa xurmadii ou lahaana waa rarnay waxaan u dib dhignay bisha ku xigtay safar meeshii aan safar dagaalami lahayn haddaan soo hormarsanaynaa safar baa marka waxaa loo qaadanayaa oo loo niyeysanayaa inuu yahay muxaram bilihii sidaa in loogu ciyaaro wax ka loo ahwaa iyadoo la raacayo sidaa in la yeelo ma aha dadkuna haddaynan da alla kacabsi iyo waxa aynan ku jirin oo ahwaa-dooda ku socdo waa sameynaya waxaas marka laga hadlaya ha u malaynin caqli xumo un maxdiya inay iska tahay oo aad dadka qaar waxay isleeyihiin jaahiliyada dad iska dabaallo oon caqli badnayn bay ahaayeen marka waxaasi iyaga inay sameeyaan suuragal dadku hadda ma sameeyaan waxyaabahaas oo kale meeqa shay oo ilaahay xarimay shareecadu meebcad ka abaartayaa loo xeeladaystaa maanta ribadii baaba ka mid a iyadoo anwaac kala duwan baa loo xeeladaysanaa oo geed gaaban iyo geed dheer loo fuulaya maxaa la rabaa markaas nacam xeeladaysi un xeeladaysi un sow maaha ayb ninkii haweentiio saddex ku furay ama dalqo saddexaad ku dhacday ee aan usoo noqon karin ayuu nin dhahayaa io maxlal ee waxaasi marka beentaas aada sheegaysa iyo khiyaanadaas adiga waxma kugu xalaal noqonayaan marka sharcigii ood ka xeeladaysanaysa un soo maaha wahaakada ayb marka alla subxaanahu wa tacaala taasuu tilmaamayayo wuxuu yidhi ina ciddata shuhuuri bilaha tiradooda cinda allaahi alla agtiisa itnaa cashara shahran labiyo toban bilood waay fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa xukunka kitaabka alle labiyo tobanay ku tahay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haddii bila in wax lagu dhisaa la rabo bilaha la isticmaalayo bilahan qamarigay noqonaya yowma maalintii khalaqa samaawaati samaawaat alla ou abuuray iyo walarda dhulka ou abuuray sidaasay ahaayeen biluhu minhaa waxaa ka mid a arbacatun afar xurumun xurmo leh dalika kaagaasi addiinu diinkii weyaan alqayimu toosnaa falaa tadlimuu ha dulminina fiihina bilaha dhexdooda anfusakum nafiihina ha dulminina waqaatiluu la dagaalama almushrikiina mushrikiinta kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood kamaa sida yuqaatiluunakum ay idinla dagaalamayaan kaafatan xaal aad tihiin dhammaantiin waclamuu ogaada ana allaha alla maca almuttaqiina kuwa alla ka cabsada inuu la jiro maca almuttaqiina layidhi waa wasfi muttaqiin ismu faacilhu ninkii ilaahay ka cabsado alla la jiraa marka kaan ka cabsanina lama jiro qofka marka inuu sifadan ku dadaalaa la rabaa inama annasii-u dibdhigistu annasii marka waxaa weeyaan marka waa dibdhigista masder marka in laga laqbeeyaa waa banaan tahay ayb inama annasii-u ismu mafcuul in laga dhigana way banaan tahay faciil bimacnaa mafcuul waa nasii bimacnaa mansuu inama nasi-u tii la dibdhigay waayo markaas ayb inama nasi-u dibdhigistu ziyaadatun kororsiimo weeyaan fil kufri gaalnimo dhexdeed ahaatay gaalnimadii dhexdeedoo lasii ziyaadsanaya waayo leanna iyagoo gaalo ah ayay haddana axkaamtii alle bedelayaan tabdiilka axkaamta alleh maxaa laga helaa gaalnimo waayo iyadana waa gaalnimo sii ziyaadaysa ayb kufrigu marka waa inuu ziyaado sida iimaankuba u ziyaadayo yudalu bihi waxaa lagu dhuminayaa yudalu waxaa lagu dhuminayaa bihi binnas-i dibdhigaas axkaamtaasaa loo bedelayaa aladiina kuwii kafaruu kufriyey ayaa lagu dhuminayaa yuxiluuna way xalaaleynayaan hu isaga caaman sanad bay xalaaleynayaan bishii iyadoo yani bil xurmale ay ahayd bay xalaashanayaan wa yuxarimuuna way xarimayaan hu isagii caaman sanad bay xarimayaan liwaati-uu say isu haleeshiyaan oo iswaafa isu waafajiyaan ciddata maa kii tiradiis xarama allahu alla uu xarimay hadhow waxay dhahayaan isku goo biluhu meeqay awalba meeqaa xaaraan ahayd xurma lahayd biluhu afar afartii waa sameyn annaga muxaramay dib u dhigayaan safaray ka dhigayaan hadhow marka meeqay tirsanayaan dulqacda iyo dulxija iyo muxaram oy ka boodeen oy safar ka dhigteen iyo rajab awalba afara alla xarimay afartiina waa sameynay bay leeyihin laakiin afarta alla xarimay kuwii alla ou xarimay ma xarimeen maya ayb fa yuxiluu markaa ay xalaaleeyaan maa wixii xarama allahu alla uu xarimay marka diinka alle in lagu ciyaaro tabdiil lagu sameeyo waa in layska ilaaliyaa marka zuyina lahum waxaa loo qurxiyey iyaga suu-u acmaalihim acmaashoodii xumaa ayaa loo qurxiyey acmaashoodii xumaanteedii baa loo qurxiyey wallaahu alla laa yahdii ma hanuuninayo alqowma qolo alkaafiriina gaaloobeen alla subxaanahu watacaala kuwa iyagaa marka yacni ma hanuuninaya hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed